caafimaadka waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulshada looga baahan yahay inay ku dadaalaan bulshada waxaa looga baahan yahay inay markasta ka taxdaraan caafimaadkooda si aysan cudurro badan u qaadin caafimaadka wanaagsan waxa uu kaalin muhiim ah ka qaataa nolosha qofka iyo tan bulshada waxayna awood u siinaysaa dadka inay ka qayb qaataan horumarka caafimaadka agaasimaha guud isbitaalka daryeel doctor erir ayaa idaacaddu waamuga warbixiyey daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin bulshada hadday noqoto physical ama muuqaal ahaan iyo hadday noqoto mentally maskax ahaan marka caafimaadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lafdhabarta ah ee qof kastoo aadamaha u baahan yahay waxyaabuhu ilaahay subxaana watacaala dadka haddii caafimaad laga waayo maskaxiyan u xanuunsadaan rafcul qalam maarta qofka inaan waxbaba la weydiino mas-uulba uunu noqonaynin marka caafimaadku horta waa arrin saa muhiim u ah haddaan intaa qeexitaan kasoo gudbo caafimaadku adduunku inta badan waa common waxyaa caafimaadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la wada wadaago marka soomaaliya waxaad moodaa inay soo martay maraaxil fara badan isbedelo badan laakiin alxamdulilah hadda waxaan is leenahay caafimaadku guud ahaan soomaaliya tobankii sane u dambeysay wuu ka fiican yahay sidii hore uu ahaan jiray marka caafimaadku qeexitaanka sokow waa wax qof kasta oo bini aadama u baahan yahay asaga la-aantiina ay nolol jirin tusaalahaan haddaan soo qaadano haddii qofku sambabada uu ka xanuunsado wuxuu u baahan yahay oxygen oxygen buu u baahan yahay oxygenkaasi marka waxaad haysataa hawo ama maxaa la dhihi jira maarata hawo aad qaadanaysa oo free ah laakiin caafimaadku wax alla oo wanaagsan oo la qaadanayo marka uu yimaado waxaas wuu jaraa marka caafimaadku inuu lafdhabar yahay qof kasta waa uu dareemaya caafimaadku ummadda soomaalidu fahamka ay ka qabto wixii hadda burburkii waktigii dowladda ka dambeeyey waxaad moodaa caafimaadka sidii asalkayda loogu talagalay inuu maarata waxoogaa u ka leexday waana dhibaatada ugu fara badan ee maarata soomaaliya ka jirta haddaan tusaale soo qaadano shan sano ama lix sano ka hor kismaayo rugaha caafimaadka ku yaalla ama caafimaadku aada ayuu u yaraa dadka keli ah waxay fahmi jireen wuxuu ahaa kinin barastimolah iyo xabad faleenba aha iyo kiniinada loo isticmaalo gooryaanada oo hay-ada ay bixiyaan oo firi ah qof kasta oo soomaaliya oo xanuunsada marka koowaad wuxuu ka dhici jiray meel ay hay-ad gacanta ku hayso caafimaadku markaa su-aasha ayada ahaa ka jawaabisteeda soddonkii sane u dambeysay dadku inta badan waxay caafimaadka u fahmeen ama ay duruufta ku qasabtay si aana sax ahayn waxaad arkaysaa bukaan xanuunsanaya oo aadaya farmashiiste farmashiistaha u tagayana farmashiiste caafimaad khibrad ula ma aha waxaad arkaysaa qof xanuunsanaya oo xanuunkiisa laga yaaba tusaale ahaan inuu dhiikar qabo laakiin laga daweynayo malario lana siinay dawadii gooryaanka oo center m c h ahoo hay-ada gacanta ku hayaan uu tagayo muddo ka hor waxaa jirtay ninka dhakhtarka ee soomaaliga ahaa inta badan inuu hay-ad ku tiirsanaan jiro u shaqeyn jiray marka haddii aad fiiriso conceptiga caafimaadka laga qabo wakti yar ka hor ilaa muddadeeda waddanka dhibaatadu ay kasoo socotay sidaas uu ahaa laakiin waxaad moodaa guud ahaan soomaaliya tobankii sane u dambeysay inuu caafimaadku wax iska bedelay si kastaba haatee caafimaadka ayaa shayga ugu muhiimsan ee bulshada waxaana loo baahan yahay inay bulshada ku dadaalaan caafimaadkooda oo ay iska ilaaliyaan waxyaabaha u keeni kara caafimaad darrie